qaaradda afrika waa mid la taala dhacaysa caqabado badan oo shaqo la-aantu ay ugu horreyso wadamada ay sida weyn uga jirto arrintaasi waxaa ka mid ah soomaaliya dadka ugu badan ee shaqo la-aantu saameyso ayaa ah dhallinyarada oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka ah bulshada soomaaliyeed iyada oo sanad kasta jaamacadaha gudaha dalka ay kasoo baxaan kumanaan ardaya cabdulqaadir maxamed faarax oo da-diisu tahay saddex iyo labaatan jir waxa uu sanadkii laba kun iyo shan iyo toban ka qalin jabiyey jaamacadda bariga afrika isaga oo diyaariyey kulliyadda horumarinta bulshada iyada oo haatan laga joogo xilligii uu jaamacadda ka qalin jabiyey muddo saddex sano ah ma uusan helin weli shaqadii uu ku taami jiray xilligii waxbarashada uu ku jiray waxaana uu door biday inuu helo shaqo isaga u qalanta maadaama uusan doonayn inuu haatan ka shaqeeyo shaqooyinka yaryar qofkuna wuxuu ku taabiyaa inuu maarata shaqo wanaagsan helo oo markaas maarata jaamacad dhameeyey heerka koowaad baa dareemaysaa gaar ahaan waxaan ku taabayaa inaan yani ka shaqeeyo dalkayga iyo dadkayga iyo maaragtay shacabkayga aan la shaqaysto oon dalkayga maaragtay ka xamaasho sidoo kale aan ku shaqeeyo maaragtay dee mushaar io qalmo iyo maaragtay shaqo ii qalantay sida maaragtay hay-adaha iyo wasaaradaha iyo maaragtay meelaha dihi karo shirkadaha waaweyn iyo qof waxbuu ka faa'iidayaa oo maaragtay ama dhaqaalaha noqoto ama xirfada noqoto maxamuud maxamed caliyow oo da-diisu ay tahay soddon iyo shan jir waxa uu ka mid yahay xilligan dadka xoogsatada ah oo ka shaqeeya dhismayaasha guryaha waxaana nolol maalmeedka ka sugaa sideed caruura oo uu dhalay iyo saddexaas oo uu qabo waxa uuna qabaa aragti ka duwan midda uu aaminsan yahay cabdulqaadir maanta waxaan u malaynayaa soomaaliya waa dalka ugu hodansan oo u baahan dad adag oo shaqaysto oo mid ahoo israacsan oo isku qaruub ahoo maanta haddii ilaahay ku roon yahaye isku mid ah u baahan wey shaqeeyaa dhagaxaan ka shaqaysta wuxuu ka shaqeeyaa nin god buu qodaa nin hadduu ilaahay ku roon yahay ee wuxuu xamaale wuxuu raraa sibir ku raraa maryan ismaaciil maxamed oo jaamacadda b s u sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii dhammaysay kana baratay kulliyadda maamulka iyo maaraynta inkastoo aysan helin shaqadii ay doonaysay muddada dheer haddana waxa ay samaysatay qudheedu shaqo abuur iyada oo haatan ka shaqaysa koobaha haweenka lagu qurxiyo dugsiga gasara markaan dhigan jiray baan waxaan bartay xirfadda cilaansaarka markaan bartay xirfadda cilaansaarkana haddana markaan shaqadii jaamacadda waxbarashadii jaamacadda shaqo ku waayey baan waxaa isukay sawidhay inaan yani xirfadeedii cilaanka aan shaqo ku abuurto haddana waxaan ka shaqeeyaa seyloonka ujeedid awal waxaan u marin jiray markii hore aan le aqoon gabdhaha saaxiibada baan u marin jiray lacagna marna lacag baan ka qaadi jiray marna lacag kama qaadan jirin laakiinse iminka waan shaqaystaa oo meeshaan seyloonkaanaan joogaa waanan ka shaqaysanaya waana ku faanaya waayo soomaalida waxay tiradaa shaqo waa sharaf haddaba maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee shaqo la-aanta ka cawda dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxa ma loo diyaariyaa ardayda xilliga ay ku guda jiraan waxbarashada jaamacadda sidii ay fursado shaqo ku raadsan lahaayeen su-aashaas ayaan hordhigay bare maxamed cabdifataax cabdulaahi oo bare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala puntland waa muhiim qof hadduu xirfadii hore oo bartay shaqo ku waayo in intaasi xirfad labaad uu shaqo ku heli karo inta badan weliba hadda waxyaabaha naga jaamacadadeena iyo wadankeena aadka yacni hadda gaabka aadka banaahan dadkii farsamadii gacanta xirfadihii farsamada la xiriiray dadku shaqaysa waa la dhaha dadkiina laguma tababarayo marka dabcan yacni xirfad la-aanta dhalinyarada jaamacadu qayb oo ku yeelan karaan sistamka dhaqaaladeena qayb oo ku yeelan karaa nidaamka dawliga ala siisoo rabo inuusan waxan hagoo meesha ka maqan qayb oo ku yeelan karaa sidoo kale iyaduna waxaa isweydiin mudan shaqo la-aanta dalka ka jirta ee inta badan dhallinyaradu ay ka cabanayso waa mid nooceeya runtii waa su-aal muhiima waxaan oran karaa shaqo la-aanta soomaaliya ka jirta marka loo eego hir maxaaa iskeelka dadka waxaa moodaa in shaqa la-aan jirta laakiinse waxay ku xiran tahay dadka soo oo jaamacadaha kasoo baxayo way badan yihiin marka wadanka loo eegana waxaa moodaa shaqa la-aan inay ka jirto laakiin dadka waxay tahay marka la eego soomaaliya shaqa la-aan kama jirto ee waxay ku dadka soo qalinjabinaya iyagoo qaabkay u raadsan lahay shaqada waxaa laga yaabaa qofkii maanta soo qalinjabin inuu yiri anigu waxaan doonayaa bachelor degree baan sitaa inaan xafiis fadhiisto soomaali oo dhanna xafiis ma wada helaysa inay wada fadhiistaan xawo axmed maxamed raadiyo daljir garowe